waxaa shaki laga muujinayaa qabsoomidda shirkii ay dowladda federaalku sheegtay inay u qaban doonto siyaasiyiinta mucaaradka kaas oo ay u muddeeyeen inuu dhaco shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka mucaaradka ayaa markii loogu baaqay shirkan waxay ku xireen shuruudo ay sheegeen inay ka mid yihiin in xasan sheekh uu saxo qaladaadka la xiriira arrimaha doorashooyinka kuwaas oo aysan ilaa iyo hadda dowladda federaalku wax tallaabo ah u qaadin wax ka qabashadooda iyo sidoo kale inay wax ka beddesho sidii hore oo ay mucaaradku diidanayeen kulankan oo ay ka hartay muddadii lagu ballansanaa hal maalin oo keliya ayaa qarka u saaran inuu fashilmo maadaama aan waxba laga qaban dalabkii mucaaradka guddiga qabanqaabada kulankan ay u xil saartay villa soomaaliya oo dhowaan shir ku qabtay muqdisho ayaa kol sii horraysay ugu baaqay in shirka ka soo qayb galaan madaxda horey u soo maamushay dowladda federaalka xasan macalin oo ah wasiirka waxaa loogu yeero dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalka oo ka hadlayay arrimo ku saabsan shirkaasi ayaa sheegay in xasan sheekh keliya uusan la shiri doonin madaxdaas balse ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan xubno ka mid ah urur siyaasadeedyada dhowaan ay magacaabeen guddiga khilaafka uu ka taagan yahay ee arrimaha doorashooyinka mucaaradka oo dhankooda saluugsan kulanka ayaa la filayaa inaanay ka soo qaybgeli doonin shirkan sababo la xiriira in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ay ku tilmaamayaan inuu doonayo in uu qaldo shacabka waa siday hadalka u dhigeen iyo inuu shirka ka soo qaybgeliyo dad ay ku sheegeen inaysan waxba kala socon siyaasadda qoraal ay horey mucaaradku u soo saareen ayaa ku xusnaa in xasan sheekh uu faragelin ku hayo baarlamaanka iyo inuu awood ku maqooninayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxayna ku eedeeyeen in sidii uu doono uu u maamusho hoggaanka haddaba xasan sheekh ayaa markaan wajahaya xaalad adag oo kaga imaanaysa dhanka mucaaradka kuwaas oo ay isku hayaan cidda sida dhabta ah u maamulaysa hoggaanka villa soomaaliya